cabdisalaan cali cabdi oo ah orodyahan dhalinyaro ah oo ku nool dalka switzerland ayaa shalay ku guulaystay orodka shanta kun ee mitir ee dhalinyarada labaatan jirka ka yar isaga oo ku ordayey magaca soomaaliya haddaba waraysi aan goor dhoweyd la yeeshay ayaan waxaan ku weydiiyey tartanka ku guulaystay iyo sida uu dareenkiisu yahay
tartanka wuxuu ahaa maaragtay swiss champion oo juniorka ma garatay oo sanadkii hal mar baa la qabtaa marka waa shan shan kun oo oo mitir ama shan kilomitr sa loo yaqaanaba marka ma magaca soomaaliyaad ku hordisa adigu ha maadaama anu xaggan swisska aan sharci qaxootinimo un ka haysto magaca soomaaliya ayaan kaga qayb galaa oon ku ordaa laakiin biladda waddanka waan qaataa anigoo magaca soomaaliya ku ordaya marka muddo intee rag badan ka joogtaa waddanka hadda aduu muddo shan sana ayaan switzerland joogaa yaa kugu dhiirigeliyay orodkan sideese kugu suurta gashay inaad tartamada ugu qayb gashay
wallahi horta tartankani waxaa igu dhiirigeliyey maaragtay markaan waddankan soo galay meel aan ku jirnay ayaa jirtay dad la qorayay oradoor tartan magaalada lagu qabanayay aan deganah aan deganahay magaaladan aan deganahay lagu qabanayay ayaa dhalinyar meesha aan wada deganayn oo waddankana iyagoo sidoo kale qaxooti kusoo galay ayaa tartan maaragtay la qoray markaa anu maadaama markaa da-daydu ay yarayd waa layga reebay oo laima ogolayn saas darteed dadka dhalinyarta orodkan ka qayb galay soomaali kumay jirin waa dhalinyaro kaloo wadamada eritrea afghanistan ad wadamada kasoo jeeda ay ahaayeen nin walba wadankiisa magaca wadankiisa kaga qayb geliya markaasaan dhahno aniguna inaadan ka qayb galaan rabaa anu magaca soomaaliya ku ordaya markaa sidaa laigu ogolaaday tartankii toban kilomitr bu ah tartankii aan kusoo guulaystay kadib sidii ayaa koox fiican laigu geeyo ninkii maaragtay tartankaa naga qayb geliyay ayaa kooxdan geeyo macalinkan hadda maaragtay itobabare ii geeyey markaa saas ayaan maaragtay kooxdan iyo maaragtay macalinkana ku helay marka markii horead waddankii joogtay maad ordi jirtay mise intaad switzerland timid baa bilowday orodka may ma ordi jirin markaan waddankii joogay kubaddi maa ciyaari jiray dhalinyarteena soomaalida waxaa u badan yihiin dad kubadduna ciyaara orodada markii waddanka la joogay inaga wax waxaabaan u naqaanaaba sportiga orodada si adaabad orodid waxa waaba lagu caayiba ma garatay hadaa markaan orodka bilaabay dhalinyar badan oo dhahay war maxaad kubaddi kaga ciyaari weyday ayaa jira markaasaan dhahaa aniguna nin soomaaliya kubad premier league ama champion ka ciyaaro lama arko laakiin orodada muun faarax iyo cabdi bilo world champion iyo olympic kasoo qaaday ayaa jooga ma garat marka waxaan u malaynaya anagoo adaan soomaalinahay xagga orodkan haybad ku leenahay sidee kugu suurta gashay marka adoon hore ordi jirin inaad hal mar guulaysatid tobabar badanna ma sameynin laakiin waxaan iska ahaa markaan kubadda xataa ciyaaray dadka kale waan ka orod badnaa oo orodkayga waxiba aanan ogeyn un bay ahayd oo igu jirtay laakiin aanu markii hore yacni aanan is ogeyn inaan orodyaha noqon karo maadaama aan kubadda aada u xiiseyn jiro xataa markaan swiiska soo galay aan kubad aan kooxda ciyaari jiray markaan kooxda isla ciyaarno aan kubadda aan ciyaarno dadka waan ka orod badnaa ma daali jirin yacni marka waxaan is ogaaday inaan orodka ku fiicanahay waa tahay ugu dambeyntii waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo adigoo kale ah oo dhawaan yimid laakiin aan sharci haysan islamarkaana aan la qabsan waddankii oo duruufo badan ay la subirsaan kuwaasoo kale maxaad kula talin lahayd horta switzerland hadday joogaan anigaaba garab qaban kara oo hadda waxaan dhisnay koox maaragtay dadka qaxootiga ah caawinaysa qofka ama sharci haysta ama yuuna sharci haysanin maaragtay trainingkii lacagtii laga dhiibayo kabihii ku ordi lahaa dharkii ku ordi lahaa orodada xataa bilaash lagaga qaybgelinayo lacagtii ku baxaysay shirkad ayaa ka bixinaysa anigu kooxdaas ayaan hadda ka tirsanahay oo yacni macalinkayga ayaa ka tababara aniguna waxaan ahay gacan yarihiisa ayaan ahay ama assistant coach aan u ahay macalinka marka haddii swiiska qof joogo dhalinyaro soomaaliya inuu orodka horumar ka gaadho raba anuu ila soo xidhiidhi karaa laakiin wadamada kalena kolley waxaan kula telin lahaa in ay ugu horeyn ay raadsadaan kooxo kolley wadamada yurubta badanaa kooxo orodada way ka way jiraan kooxo badan oo orodada ah jira marka magaalada uu degan yahay inuu koox orodka ah ka helo sharciga laguguma xidhayo orodka maaragtay intaad liifooyinka hoose ordaysid maaragtay sharci laguguma xidhayo adoo sharci haysan waad ordi kartaa ma garatay dhaqaalahana kolley dee kabaha iyo waxaasna qof ka saaciido ma waaye moogta
kaasi waxa uu ahaa cabdisalaan cali cabdi oo ah orodyahan dhalinyara oo ku nool dalka switzerland kuna guulaystay tartan orod oo ka dhacay dalkaasi waxaana uu igu warramayay khadka telefoonka isagoo ku sugan dalkaasi switzerland